dowladaha hoose ee dalka britain ayaa marar badan cabasho ka muujiyey dadka ka dibadbaxa arrimaha la xidhiidha bii-adda oo ay ku jiraan kooxda caanka ka ah ingiriiska ee loo yaqaano just stop oil kooxdan ayaa ka mudaharaada wacyigelin ku saabsan isbeddelka cimilada deg dega ah iyaga oo dibadbaxyo ka sameeya waddooyinka mashquulka ah oo ay ku jiraan jidadka waaweyn ee dalka dhexdiisa dibadbixii ugu dambeeyey ee ay sameeyeen sanadihii ugu dambeeyey ayaa khalkhal weyn ku riday isu socodka gaadiidka iyo bulshada axaddii toddobaadkan laga bilaabo booliisku waxay awood u yeesheen inay kala eryi karaan dadka dibadbaxaya ee goob istaaga dadka diidan awoodahan cusub ee booliiska loo ogolaaday ayaa ku doodaya in sharcigan cusubi khatar ku yahay xuquuqdu dadka ay u leeyihiin inay mudaharaadaan dowladduna waa ay sheegtay in arrinkan looga gol leeyahay in lagu xakameeyo kooxo yar oo ujeedadoodu tahay inay wax carqaladeeyaan dowladda ayaa sheegtay sidoo kale in sida uu dhigayo sharcigan cusub ee amarka dadweynaha mudaharaadayaasha lagu helo qodista dhulka hoostiisa si ay isu hortaagaan dhismaha shaqooyinka cusub ee kaabayaasha ay wajihi karaan saddex sano oo xadhig ah qofka lagu helo dembi ah inuu is-hortaagayo gaadiidka dadweynaha in lix bilood la xidhi karo xogayaha arrimaha gudaha britain suwela breveman ayaa sheegtay in bulshadu ay khaatiyaan iska taagtay koox yar oo kusoo dhuumata dibadbaxyada si ay wax u qasaan sharcigan cusub ayaa dembi lagu soo oogi karaa sidoo kale dadka dad kale ama biraha nalka isku xidha ama meel wax ka taagan yihiin isku xidha maxamed nuur qalim oo ka faaluda arrimaha britain ayaan weydiiyey saameynta sharcigani ku yeelan doono dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada gaar ahaana bii-adda sharcigan cusub ee hadda la hirgeliyey ee saameynta uu ku yeelan doono qolooyinkan bay-adda u dagaalama ama environmentka waxaa kamid a in hadda kabacdi aanay goorkay doonaan iyo meeshay doonaan iyo waktigay doonaan ay ku banaan bixi jireen sida wadooyinka waaweyn iyo meelaha dowladdu leedahay iyo meelaha dadka cirooyiga gelinaysa noloshooda maalmeed aanay samayn karin oo la xiri karo oo laga dhaqaajin karo oo yacni gacan ka adagtii hore lagula macaamili doono ayuu fasaxayaa iyagoona waxay ku doodeen in xuquuqdoodii meel looga dhacay iyo xuquuqdii banaanbaxa iyo inay maaragtay sharcigan u yahay mid dimuqraadiyaddii iyo xorriyaddii qofka ama koox ama qof wax u dhimaya marka qolooyinka environmentka iyagu laftigooda maaha dad mararka qaarkood waxaad moodaa inay sameynayaan waxyaaba yacni sharcigu diidayo sida inay xiraan oo kale wadooyin highweye ama wadooyin magaalada ku yaalo oo halbowlayaal ah oo shacabka isku socodkiis isku socodkiisii iyo xaggii trafiga iyo waxyaabo badan magaalado dhan ay markaa noqoto jam calaashan waddooyin ay xiraan ay fariistaan oo dhinacna looga dhaqaaqi karin booliisku ma uga faa'iidaysan doonaan shuruucdan in ay ku beegsadaan dhalinyarada madow iyada oo ay jiraan walaacyo dhalinta madow ay soomaaliduna ku jirto si xaddaaf ah booliisku u joojiyaan una baaraan waa kan mar kale maxamed qalimow waa laga yaabaa booliisku sharcigan cusub ama awooddan dheeriga ee la siiyey inay uga faa'iidaystaan dhalinyaradan haddaba ka cabanaysa in la joojiyo ay soomaalidana ka mid tahay dhalinyarada midabka leh run ahaantii qofka cadaanka ah iyo qofka madow marka magaaladu ay noqoto booliiska la dhiilgarayntooda saddex jeer ayuu uga dhow yahay in la joojiyo qofka madow qofka cadaanka ah oo waxaa aad u badan in qofka madow ama kalarka la joojiyo tanna waa awood deeri ah runtii oo booliisku ay hadda yeesheen oo wax badan ay ku samayn karaan waagi hore iyadoo ay sharcigan unan jirin ayaaba joojiska iyo fatashaada iyo su-aalaha adag ee la weydiinaya wadada markii lagu joojiyo ay badnaayeen kanna waxaad moodaa in xoogaa awood deeriya uu sii siinaya booliiska laakiin siday u isticmaali doonaan waa un wax waktiga aanu ka sugeyn doonno waxay ku sameeyaan inay sidaa uga faa'idaystaan iyo inay sida saxda uga faa'idaystaan sanadkii ina dhaafay boqolaal qof oo ka dibadbaxaya isbedelka cimilada ayaa la xidhay kadib markii ay xidheen buundooyin iyo wadooyin waaweyn oo magaalada dalka isku xidha dadkaas mudaharaadaya ayaa qaarkood isku xidheen biro ku yaala wadooyinka dhinacooda cabdixaafid cawil ismaaciil v o a london